waa barnaamijkii suugaanta eh toddobaadkii hore waxa aad maqasheen intiinii dhegaysanaysay akhyaartaana dhegaysata qaybtii hore ee waraysigii hadalka iyo heesaha isugu jiray ee aan la yeeshay fanaanada caanka ah ee zaynab ciga maxamed oo magaalada london degan imikana waa qayb kale oo waraysigaasa zaynab cige maxamed kuma koobna heesaha iyo riwaayadaha oo qura ee waxaa kaloo ay caan ku tahay ciyaaraha sacabka iyo jaanta laga tumo ee meelo badan oo dalka soomaalida ah laga ciyaaro toddobaadkii hore waxa ay qadar inooga qaatay ciyaarta batarka qaybtan caawana zaynab waxa ay inoogu bilaabaysaa ciyaarta laga ciyaaro gobolka sanaag ee loo yaqaano ciyaarta bariga waa tan ciyaartii isagoo waraysigaasina halkaas inooga sii socon doona
hobeeyoy hobeegyo qobeeyoy xalay baa le doolmoon mayey wabigcaawa lay ku dheeraayey hobeeyoy wajibtadi bariyey hobeeyoy wajib la soo rogay hadda loo caliyo caliyeynay labaa cali ka booday hobeeyoy hobeeyo qoobeeyoy hadda soo dhahaa dhacdo la yaray dhagxayo kuma horyaalin hadda sidaa gorayjar baa taagey waa marka gabadhu ragga ugoodis marka maxaa looga jeedaa taa micnaheedu waa maxay waxa weeyaan inanta ragga u ciyaaraysaay maxaa sida guri garbaa taago sida goodiskarangariyo yacniga waa ciyaarta hore usoo galo adigoo xarigoonayo ciyaarta habooshaagini noo taale marka ninkaasna odhanaya ha gabadhuna maxay markaa odhanaysaa waxay yidhaahaan soo gooso dadkiciye soo gooso dadkiciye hoobeeya hoobeeya soo gooso dadkiciye ide bulo ide bulo
waxaad ku leeyahay imise qof baad walaala tihiin gabdhaha iyo raggaba waxaanu walaalanahay walaalahayga anaadu jeclahay waa aamina waa xakiima waa jamaal waa yaasiin waa saciid waa xaliima iyo hana waa imisa waa sideed ma heesaan sideeduba mase qaar baa heesa maya xabad ma ya xabad ma yaqaanin xabad
marka aabbaha iyo hooyadaan iska badaa heesa iyo fanku shuqul kuma laha shaqadooda sidee bay markaa ad- uu kugu beermay muxuu ahay fanku waa u dhalasho adiga keliga waa u dhalasho marka waad u dhalatay a oo inkastoo aabbaha iyo hooyada iyo walaalaha midna aanay haysin a waanay shuqul ku lahayn mhm.
marka iyaad ka raacday iyaad ka hidda raacday wax igu soo booday unbuu noqday haye waa saa marka goormaa kugu horreysay ood guursatay
waxaa igu horreysay toddoba iyo toddobaatanki haye jacayl buu ahaa jacaylkaad ii sheegaysay markii laga yaabo
haye seebaad ku barateen ninkaaga wallaahi waa un de waa calafka oo isagoo sideed ku barateen ma laha oo wuxuun ba isku ifiin soo jiidaya carruur imisaad leedahay waxba maan tagin haye weli waad isqabtaan Ah, mayo waan kala tagnay waad kala tagteen Ah, marka eh, kadibna maad guursanin mayo ma kalan guursaday marka aad heesayso eed hees ku qaadayso maxaad dareentaa waa yacniga waxaad dareemaysaa wixii aad ka heesaysa waynaad muujisaa yacniga waa in aad jeclaataa sanka waa inaad jeclaataa wey
qofka heesaya ee codka wanaagsan leh amba wiil ha ahaado amba gabadh ha ahaato ee maxaa ka keena heesta iyo codka sidaas maaragtay niyadda kasoo go-aya ha de waa oo niyad dad qure oo koobani ay heesi karayaan waa ha- maxaa ka keena bay kula tahay waxa weeyaan waa jacayl qofkaasi jecelina waxa uu ku heesay haddii aanad jeclayn heesta iyo fanka dee waxbay kuma heesaysa laakiin waa inaad jeclaataa marka aad jeclaatid ayaad scuurtii muujinaysaa tacalimo aada u qabtid
ma la baran karayaa heesaha iyo codka qaadista iyo waa la baran karaa laakiin cod lama baran karo codku waa dhalasha isagu ilaa imika intii aad heesaysay waxaad igu tiri labiiyo toddobaatankii ayaan fanka kusoo biiray baa tiri marka waa muddo dhowr iyo labaatan sano ha
imisaad lacag ka hesay fanka
lacagtu lacagta cidiba may xasuusanaan jirin lacagtuba cilmiba kumay fadhiyi jirin oo haddaad bucul haysid mar horena waa kugu celi dee taajir baad ahayd oo wax lagu daro ba may ahayd mada jirinba oo waayo qaladaad sumin ahayd maaha qaladan malyanka ah hebel baan casino qala malyan aan u kariyo adduunka kamay go-on soo maaha marka waxa weeya lacagta horta iyadu waxay iska ahayd w- dadku wuxuu ahaa dad siman oo hina aan waxba waayen oo iska wada xaragoodaan oo iimaanka qaba
marka bal hadda hees kale oo heesahaagii kamid ah aan mid waxoogaa ka qaadno
waxaan maanku dhaaday haragana ka daro dhabaacayabay helay waxaan maanku dhaaday haragana ka daro dhabaacayabay helay adigaygu dhaliye dhibta lagu maro dhaxlooma yeeshin waa laga dhammaado naftan dhiirigeliyo naftan dhiirigeliyo ruuxii dhabku jecel waa lala dhadhamiya ruuxii dhabku jecel waa lala dhadhamiya waxaan hadalka dhowray maqalka la kabiro kutiinaayabay helay waxaan maqalka dhowray markana kabiro kutiinaayabay helay lacagtayo abartiyo dadkiyo abaarahan adigaygu dhaliye lacagtayo abartiyo dadkiyo xululin adigaygu dhaliye dibtaagu maro dhaxloomaysi dibtaagu maro dhaxloomaysi walagu dhammaado naftan dhiirigeliyo naftan dhiirigeliyo روحي دق شعل ولد ميا روحي دق شعل ولد ميا waa hees la yaab leh magaceed heestani waxa la yidhaahaa waa lala dhadhamiyaa ruuxi dadku jecel oo goorbaad ku qaatay heestan waa hees cusub waxaa le dhalinyaro ah oo mu-alif cusub ah oo runtii da'diisa iyo ma'lisnimadiisa aanay islaahayn waxa la yidhahaa cumar ismaaciil gamas
xagee buu joogaa gadar
qadar buu joogaa Ah.
oo miyaad tagtay qadar bantigaha Ah. marka heese kaloo cusub baad haystaa baan u malaynaya ha oo aad ku qaaday intii ka dambaysay eh, dagaalada ha bal hadda mid iiga soo qabo shibadiyo xanuunkiyo jahwareerkan cashaqow tidhidhicada oogada qorkayga jamashada naftan lala jariirteen aan joogin dunida aan joogin dunidan kaa joojin way sida tahay jiidhkaygiyo jaxwadnaa ku yaala laykajaxaase laykajaxaase nacabkay ha ii jebin
waa jacayl ha goor baad heestaa ku qaatay heestan yar way cusubtaho waxaa isna le inuu la yidhaaho kays oo isna reer gada magaceedna waxaa la yidhaha jaxaas intii ay dagaalada sokeeye ka socdeen dalka soomaalida oo ay muddadaasi inteedii badnayd ay zaynab joogtay magaalada muqdisho waxa ay ku qaaday heese badan oo ay ku muujinayso sida ay uga xun tahay dhibaatooyinka qotada dheer ee ay dagaaladaa sokeeye u keeneen ummadda soomaalida waxaana heesahaasi ka mida tan oo aan ku soo gebagabaynayo barnaamijkan caawa dadkaygan yabaahurkaahey sidii yaaciis cunayey layashuhu kala dhex galayey la yaabahaan arkay dadkaygan lilaabaha ahe helaayadu yalansanayse in iyo yaman ugu baxay yabtadisu gawracayse yuray bahalkiyan odhanay yabtadisu gawracayse yuray bahalkiyan odhanay xaggabaankayahiyaho bal sidii yow siyan baday hobali miyaan yuuyuwidhaa dadkaygan ma yeelaha ahee yatiimtoogaan taxgeline belaayadu yalamsanayse yugiyo yugan ugu baxay dadkaygan ma yeelaha ahee yatiimtooga aan taxgeline belaayadu yalamsanayse yugiyo yugan ugu baxay yabdadistu gawracayse yelayhaadkiyan odhane yabdadistu gawracayse yelayhaadkiyan odhane xaggabanka yaaqiyaho badan sidii yaygii anbaday hobali miyaan yuuyuudaa